walaal magacayga marka hore maxamed axmed buuni baa la yidhaahdaa magaalada dirdhabe sidaan waddanka soo nahay shalay rabshadii ka bilaamantay waxay geeri foolxun ka soo gaadhay ehelkayga walaalkay iyo dhammaan faamilkiisii oo dhan afar carruura iyo xaaskiisii iyo xaaskiisa aabaheed iyo xaaskiisa walaalkeed toddobadaa qof iyaa halkaa lagu gubay saaka shalay subaxi marka walaalkaa xagguu joogay oo xaaska qabay ilmahana dhalay aad sheegtay in la dilay walaal xaaska walaalkay wuxuu joogay waa jabuuti buu joogaa waa askar ciidanka jabuuti ka tirsan xaafaduna halkaasay degan tahay walow xaafad kale uu jabuuti ku leeyahay minyaradu halkaasay degan tahay oo faamilka halkaa lagu laayay waa faamilka halkaa deganaa waa gartay marka walaalkaa magacii maxamed maxamuud buuni baa la dhahaa walaal waxaan u gartay marka ilma adeeraa tihin ha ha ilma adeeraan nahay markaa walaal say wax u dhaceen ma ka war heshay oo ma la xiriirtay dadka ehe ee ku nool diridhaba walaal saacad saacad baan ula xidhiidhayaa ehelkii iyo qaraabadii baa meesha wada jooga saacad walbana dagaalku wuu haystaa maantada lafteeda dagaalkii tobankii bilaamay iyo labiyo tobankii joogsaday dhimashadu xaafadaha dhammaan waxay maraysaa soomaalida marka laisku geeyo koob iyo toban xaafadood ayaa iyay dhimashadu maraysaa guryaha la koob iyo toban qof baad ula jeedaa koob iyo toban qof haa toddobadaa maahine shan kalena way jiraan oo koob iyo toban iyay labiyo toban iyo koob iyo toban bay sidaa ku tahay walaal maxaa keenay kula tahay marka weerarkan aad sheegtay in lagu qaaday walaalka ehelkiisa oo maaragtay dadkaas faraha badan lagu laayay oo xaaskiisa iyo carruurtiisa ay ku jiraan walaal waxay salka ku haysaa dagaalkii jigjiga ka dhacay sabtidii uunbay salka ku haysaa qoomiyado kale lagu laayay markii la maqlay jigjiga uunbay oromaduna weerar qaawan oo cad soo qaaday waagu markii uu beriyey ay dhibaatada ugu weynina ka soo gaadhay xaafadihii u dhowaa iyaga dhinaca oromada xigay waaye xaafadaha dhibaatada weyni waxa ay soo gaadhay walaalkaa isaga ma la xiriirtay sidaad ii sheegtay ku sugan jabuuti kana tirsan ciidanka jabuuti walaal walaalkay shalay marka uu maqlay dhibaatada xaafadiisa kuwa habsatay maanta ayuu kala garasho leeyahay shalay siduu u maqlay hosbital jabuuti ayaa la dhigay kala garasho iyo malahayn halkii uu shalay ku dhacay saaka ayuu isagu ka soo toosay oo waxoogaa iskala garanayaa